madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa dahfuri minate xalkawaara oo la hirgeliyay deegaanada luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka iyo wehelaayeen wasiiro ku tirsan jubbaland hay-ado mashaariicdunku fuli canaseytio ee xalkawaara oo la hirgeliyay iyo weliba guddoomiyaga hay-adda qaxootiga iyo barakacyaalka jubbaland weynuusi guud iyo onkormeerena minate iyo weliba reedandejiyo kalansuubi barakacyaalaha kushalxuli kaamamka kiyaala waqooyiga magaalada kismaayo aanaseytio oo deero boqol soddon iyo siyeed qoys cali aadan cali guddoomiyaga hay-adda qaxootiga iyo barakacyaalka jubbaland oo doorweyn ku qaaday in minateedun reedland dhisa iyo wayba isfaahfaahin ku si ay madaxdiha ku qayb gale harjarowka minateelanka tiragale xalkawaara mudane madaxweyne waxaa maanta sharaf weyn noo ah geedi dheer ka bacdi in aan maanta aada xarigga ka jartay boqol soddon iyo siddeed guri oo loogu talagalay xalka waara oo ay kala dhiseen hay-adda u n h c r oo siddeetan iyo siddeed dhistay iyo hay-adda n r c oo konton guri dhistay guryahaasi waxaa loogu talagelay dadka barakacyaasha ee in ka badan soddon sano deganaa kaamamka barakacyaasha kismaayo afar kaam oo ka mid ah ayaa laga soo kala xulay guryihii kulli waa la wada degan yahay tuuladataan waxay noqon doontaa tuuladii ugu horraysay ee xalka waara ee ka samaysanta jubbaland ayay noqonaysaa sidaa darteed madaxweyne mudane madaxweyne ma aan ugu talagelin khudbad dheer waxaa sharafi ah inaan kugu soo dhoweeyo labada hay-adood inay ahaayeen labadii hay-adood muddadii anugu aan xilka haayay ee sanadkii xoogaaga ah na barbar taagnaa si guud iyo si gaarba noo barbar taagnaa way nooga duwan yihiin hay-adaha ka howlgala jubbaland labada hay-adood u n h c r iyo n r c madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere yaa usiina weyba qoysaska meeluun la dejiyay use kala dardaarmay inay ilaalsadaan manateedio waxaa maanta sharaf noo ah inaan xaragga ka jarno wejiga koobaad oo dhismihiisa dhammaaday barnaamijka xalka waara barnaamijka xalka waara waxaa iska kaashanaya beesha caalamka iyo dowlad goboleedka jubbaland saba ogtihiinba maalinkii aan dhagax dhigaynay ninkai oday waana la joogay garas wasiirka alla guudaha wasiir geelle wasiirro kaloo badan talooyinka lagu degay xalka waara luglow ilaah baa iskale waxaa iska lahaa madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo nagu dhiiri geliyey in barnaamijka xalka waara laga furiyo luglow maalintii u lahaa ilaa wala meesha la dejiyo shacabkan qaar baa diidaan dhulkaana lagama degaayo annaga maalinta ay diidaysayni maanta ka warrama yaa haddii waxaa fiican idiin soo socdan baan ogaa annaga haddana wax kasii fiican baa insha allah idiin soo socdaa ilaah ku xamdiya dowladdiina ku xamdiya madaxweynihiina ku xamdiya intaa haddaa ka gudbo waxaan rabaa inaan ilaah baa mahad ka leh mahad u soo jeediyo iyo ammaan guddiga hay-adda qaxootiga jubbaland ee hogaaminaya mudan cali dadaalka dheeriga ah oo ay ka muujiyeen isxiliqaanka hawshaan ayagoo kaashanaya wasaaradaha kala duwan ee dowladda jubbaland waxaan kaloo mahad gaar u soo jeedinayaa hay-adihii maalgeliyey mashruucan hay-adda qaxootiga adduunka u n c r hay-adda n r c mahad gaar baan soo jeedinayaa unisef i o m ka qaybgalayaasha dhanna waxaan leeyahay ilaah baa mahad iskale aad aad mahadsantihiin weli dhibic waa goojo soo u sheegay waa dhibic waa dhibic lagu seeray waayo mashruuca badankiisa waa dhiman yahay annaga waxaan ballan qaadaynaa dhulkiina waa horaa u ballan qaadnay amnigii ilaah baa laga helaa horaa u ballan qaadnay in gacan buuxa lala siiyo shuruud la'aan dadka reer jubbaland wax u qabta wax shuruuda kuma xirno amnigii iyo dee dhulkii iyo ka qaybgalkiiba diyaar baan u nahay